لله ثناء الله ثم الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وحسن أخلاقنا بالحلم وسهل لنا أبواب فضلك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين رب علمنا منه ما جهلنا وذكرنا منه ما نصينا بفضلك وجودك ومنك يا لطيف دحك النبي صلى الله عليه وسلم nabiga qosolkiisa ayaa laga hadlayaa qiila lijaabirin jaabir ibnu samurata waxaa lagu yidhi a kunta ma ahay tujaalisu nabiya nebiga kii la fadhiista sala allahu calayhi wasalam nebiga ma la fadhiisan jir qaala wuxuu yidhi nacamhaa kaiiran in badan baan macnaha kuntu ujaalisu nabiya kaiiran in badan baan nebiga la fadhiisan jira calayhi salaatu wasalaam kaana wuxuu ahaa nebigu yidhi laa yaquumu ka ankicin min musallaahu makaanu tukadkiisa alladii makaanu tukadkaasoo sallaa fiihi dhexdiisa uu ku tukada asubxa subax meesha nebigu subaxa ku tukaday kama kici jirin xataa tadluca ashamsu ilaa qoraxdu ka soo baxdo oo dadkanta tukadaan haddiiba boodaya muusan ahayne waa ku nagaan jiri macnaha waa marmarba saasaa dhacays laakiin marmar nebigu inta tukada calayhi salaatu wasalaam arrin jidha darteed haddiiba waa la kici jiray faidaa dalacad qoraxdu hadday soo dhalata qaama nebigu waa kici jira wa kaanuu waxayna ahayeen saxaabada iyo dadku yataxadatuuna kuwa sheekaysta oo ma garanaysaa waxaa garanaysaa sheekada fiihi jawaazu lkalaami almubaax fi lmasjid way sheekaysan jireen dadku oo masaajidka iyagoo ay dadku joogaan hadalka iska bannaan masaajidka dhexdiisa waa la ogol yahay waa bannaan tahay weeyaan haba laga ficnaadee wa hada fii bacdi alxayaan weeyaan fa yaakhuduuna waxay gudageli jireen oo qabsan jireen dadku ka sheekayn jireen fii amriiljaahiliyati waxay gudageli jireen jaahiliga amarkiisa inay iska waraysaan fa yadxakuuna waa qosli jireen iyagoo masaajidkii ku jira sheekooyinkii iyo jaahiligii iyo wixii ilaahay ka badbaadiyay hadda ilaa islaamnima haystaane markay soo xusuustaan bay qosli jireen wa yatabasam rasuulullahi sal lla ly sl nabiga ilaahayna waa dhoolbiri jiray waa muusoon jirayo isaga uma qosli jirin oo nebigu qosolkan dadku qoslaan oo qahqahdaayo maaragtay cod kale uma qosli jirin nebigu ee ilkahu caddayn jiray nebigu markuu qoslaya calayhi salaatu wasalaam rawaahu muslim wa canhu qaala wuxuu yidhi kaana rasuulullaahi wuxua sala allahu calayhi wasalam tawiila samt aamuskiisu midow macnaha dheer yahay oo waxa weeye nebigu wuxuu ku fekeri jiray masnuucaadka ilaahay wuxuu abuuray marmar baa murug nebiga laga dareemi jiray marka nebigu waa qosol yaraa aamuskiisaa badnaa tafakurka iyo macnaha cibraqaadashadaa ku badnayd sabab inay keento qosolka maa nebigu ma qosli jirin waana cunno yaraa waana hadal yaraa nebigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu ahaa nebigu khaliila daxik qosolkiisu midow yaryahay rawaahu alimaamu axmed wacanhu qaala wuxuu yidhi kaana waxaa ahaa fii saaqay rasuulillaahi sala alla alay wasalam nebiga ilaahay labadiisa dhudhun labadiisa saaq xumuushatun fudayd macnaha jilicsanaan diqatun riqatun wa khifa jilic iyo fududaan macnaha labada dhudhun meeshaas ee lowa ka hooseysa dhudhummada nebiga calayhi salatu salaam kuwo waxay ahaayeen jilicsan oo fudud oo hilib weyn aan lahayn macnaha tilmaantii nebiga lagu baraya qaabka nebigu u ekaa calayhi salaatu wasalaam wa kaana nebigu wuxuu laa yadxaku kaan qoslin waa maxalushaahidka xadiidka ilaa tabasuman dhoolbirid iyo muusood mooyaane nebigu iskama qosli jirin wa kunta waxaad ahayd buu yidhi idaa nadarta ilayhi haddaad fiirisid haddaad nebiga fiirisid waxaad ahaanaysaa buu yidhi qulta mid yidhaahda agxalul caynay weeye nebigu mid indha kuulkuulan mid indhihiisa aad moodid inay macnaha la mariyey indha kuul oo indhuhu u kuulan yihiin ayaa nebiga moodaysa mana indha welaysaa damana aha biagxala mid indhakuushay muuqaalkiisa hore abuurkaabaaba saa iskaga ekaaba indhakuul inuu indhakuulan yahay amoodid mana indhakuula nebigo indhakuulka wixi la yidhahdo mid isticmaalay ma aha oo waxaa indhakuulkaa keenaya meelahaas xirribaha iyo baa aad macnaha timahooda u badnaayeen madowga ishuna waa badnaa kaasaa waxaa moodaysaa indhakuul inuu nebigu isticmaalay calayhi salaatu wasalaam indha qurux badan baa nebigu lahaa can cabdillahi bn alxaaris radia allahu canhu qaala wuxuu yidhi maa ra'aytu ma arag axadan axad axadkaasoo agfara badan tabasuman dhoolbiridda min rasuulilahi rasuulka ilaahi ka badan sal s cid nebiga ka dhoolbirid badan muusood ka muusood badan oo kaylka caddayn badan nebiga ma arag buu yidhi rawaahu ma waxaa wariyaa tirmidiyo imaamu tirmidi ayaa xadiidka wari marka waxaa lagu leeyahy qof kastoo nebigu la kulmo markuu saa u salaamayay buu u muusoon jira oo ilkaha u caddayn jira u dhoolbiri jira oo wejigiisaa nebigu bashaasha almadluuba baa laga helayado nebigu waa weji furfurnaa qaabkaasu ahaa calayhi salatu salaam oo walaalkaada weji furfuran aa ku salaantid ama aa kula kulantid waa sadaqo qosalkaan badan laakiin isagu ma fiicnoo qosalka badan qalbiga ayuu dilaa baa layidhi midda kale dadka ahlu hawada aba ah qosalkoodu saa u badan yahay nasalu llaha atawfiiqa aamiin nawmu nabiyi sala allahu calayhi wasalam nebiga hurdadiisii ayaa laga hadlayaa waxa weeye nebiga dhaqankiisibaa waxaa lagugu sheegayaa xarfan bixarf kelimo kelimo iyo xaraf xaraf nebiga calayhi salatu slam hurdadiisi wey can anasin waxaa laga wariyey radia allahu canhu yuxadiunaa isagoo nooga xadiidaya can laylati usriya binnabiy hameenkii nebiga laga dheelmay sala allahu calayh wasalam min masjidi alkacba kacbada masaajidkeeda jaahu waxaa nebiga u yimid buu yidhi alaaatu nafarin saddex saddex koox oo saddexa nafar waa koox koox saddexa nebiga uti qabla an yuuxaa ilayh nebiga intaan loo waxyoon ka horba ayaa nebiga saddex shaksi baa uti walxaalo wa nebigu naa'imun oo hurdo weliba fii masjidi alxaraam masaajidka xurmada leh fa qaala awalahum saddexdii timid kii ugu horreeyey wuxuu yidhi ayuhum koodeeba huwa isaga yahay nebigu rag buu la hurda oo wuxuu nebigu la hurda calayhi salaatu wasalaam adeerkiis xamze iyo adeerkii wiilow dhalay oo jacfar layidhi jacfar ibnu abi aalib saddexdaasow ahaaye saddex kalaa timid waa malaa'ig kuwa imaanaya markaasaa kii ugu horreeyey wuxuu yidhi ayuhum huwa kuwa meesha hurda koodee weeye nebigu fa qaala awsadhum koodii awsadka ahaabaa wuxuu yidhi oo ugu dhexdhexeeyey huwa khayruhum waa midka ugu khayrka badan wa qaala akhiruhum kii ugu dambeeyena wuxuu yidhi khuduu khayrahum haddaba kan ugu khayr badan soo qabta fa kaanat waxay ahaat fa kaanad way ahaatay tilka taas taasi saas ahaatay bimacnaa kaanad wujida tilka taas saasaa lagu helayo qisadaasi sidaasay u dhacday fa kaanat tilka qisadaasi sidaas ahay weeyaan habeenkaa intaasaa sheekadaas ku dhammaatay falam yarahum muusan arag xataa jaa-uu ilaahay yimaadeen laylatan ukhraa habeen kale fiimaa shayga yaraa u arko fiimaa shay dhexda yaraa u arko yaraa u arkayo qalbihu nebiga qalbigiisu macnaha sidaas markii arrintaas u dhacday hameen kale ayaa macnaha ay yimaadeen fiimaa yaraa qalbihu waxa qalbigiisu nebiga arkayo oo indhahaan looga jeedin wey wanebiyuna sideedaba nebiga sal alla alay slam naa'imatun caynaahu labadiisa indhood waa seexdaan walaa yanaamu qalbuhu qalbigiisuna ma seexdo walidaabaa nebi hadduu seexdo waysadu kama budho maxaa yeele qalbigiisaan seexanayn wakadalika sidaasayna alambiyaau ahaa ambiyadu tanaamu acyunum indhahooda u seexdaan walaa tanaamu quluubum qalbiyaashoodan aysan u seexanin fatawallaahu jibriilu jibriil baa tawalliyey oo nebigii macnaha la tegey uma caraja waa la koray bihi nebiga jibriilkii ila samaa'i samada intii ka ayuu la koray weeyaan leylatu israa weeyaan waayaan baa la yidhi malaa'igtan jibriil iyo mikaa'iil iyo israafiil intaa nebiga loo waxyoon ba arrintaani dhacday layli ba ahay intaasi markay sidaa u dhacday nebiga hurdaa oo indhihiisu hurdaan qalbigiisuna uu soo jeedo ayay habeenkii dambe u yimaadeen sida ambiyadu bay yihiin samadaa lala koray weeyaan marka hurdadaas xadiidka ku jidha weeye maxalushaahidka can caaishata radi allahu canha qaalad waxay tihi qultu waxaan idhi yaa rasuula allah tanaamu mayaad seexanaysaa qabla an tuutiraado aan witrigii tukan qaala nebi wuxuu yidhi tanaamu caynii ishayda ayaa seexanaysa macnaha indhahayga walaa yanaamu qalbii qalbigayguna ma seexdo marka waxa weeyaan anoo soo jeeday ka dhigan tahay rawaahuma sheekhaani wallahu acla aclam oo nebigu marmar bow intuu tukaday isagoo witrigu u harsan yahay ayuu markaa jiibsan jiray calayhi salatu salaam marka markaa wey su-aasha meesha la socoto xadiidkaana wuxuuna kusoo hormaray salaatu leyl isagoo intaan ka dheer ayuuna halkaa kusoo maray marka seexashadaasna waxaa loo seexinaya ambiyada qayb kale oo waxyiga ka mida oo manaamka lagu tuso oo hurdada lagu dhex tuso qaybtaas inay u diyaargaroobaan oo ah min aqsaami nubuwa ka mid a shaqu sadri nabiyi sala allahu calayhi wasalam nebiga qalbigiisa laabtiisa laabtaa jeexideedi weeyaan nebiga laabtiisaa la qalay xabadkaa la jeexay can anasin radi allahu canhu ana rasuula اllahi salى اllahu alayh wasalam ataahu nebiga waxa u yimid jibriilu walxaal huwa nebigu yalcaba cayaaraya maca alkhilmaani wiilalmacod faakhadahu jibriilu jibriil baa dhab yidhi nebiga qabtay jibriil nebigu soo qabtay fasaraxu waa legday nebigii baa la legday fashaqa waa jeexay can qalbii qalbigiis halkaas xabadkaabaa saa loo dilaaciy fastakhrajahu waa ka soo saarid dalba fastakhraja wuxuu ka soo saaray min macnaha fastakhraja waa soo saarid dalba oo qalbigii oo dhan baa saa loo soo saaray fastakhraja minhu wuxuu ka soo saaray calaqatan calaqo cad yara haa cad yaraa laga soo saaray fa qaala wuxuu yidhi jibriil haadaa ka aan soo saaray xadu shaydaani shaydaanka dheeftiisii weeyaan minka xaggaada waxad ahayd meesha bini aadamka shaydaanku ku leeyahay cadka uu ku leeyahay weeyaan marka cadkiiba adiga waa lagaa saaray shaydaan ba shaqo iskuma liidin xadu shaydaan weeyaan uma qasala waa mayray qalbigii fii dastin baaf oo min dahabin dahab ka samaysan dhexdiis bimaayi zamzamadoona ku miira labada shay lagu miiraya lagu mayraya arag biyaha zamzamka oo cajaa'ibka uma la'amahu waa isku dhejiyey dilaacii yaa iyo meesha inta qalbigiisi lagu celiyey ayaa lagu dabool waa qalniinkii ugu horreeyey oo dhaca iyo qaab qof ta la qalay maalan loo tolay oo loo diyaariyey uma acaadahu wuxuu ku celiyey fii makaanihi boosku yaallayba cadkii la dhig qalbigii baa macnaa meeshii lagu celiyey wey wa jaa alkhilmaanu carruurtii waa yimaadeen yascuuna iyagoo ordaya ilaa ummihi hooyadii ba u tagay nebiga hooyadii hooyadaasi waxa weeyaan hooyaday dhashay maa hooyadii nuujinaysa weeyaan yacnii di'rahu bay u tageen tii nuujinaysa wey hooye ridaaci weeyaan wahiya xaliima xaliimatu sacdiya weeyaan yuqaalu di'run ra'uumun khayrun min ummin sa'uum bay dhahaan carabtu marka hooyadaas weeyaan hooyadu carruurtii dee waxay arkayeen in lagala haray oo inta la jifiyey oo la dilaaciyey oo marka cid ka xoog badan nebiga lagaday markaas iu ordayay yimaadeen waxay dhaheen faqaaluu waxay dhaheen inna muxamadan qad qutila moxamed waa la dilay carruurtii baa war keentay fastaqbaluu dadkii waaweynaa meesha jooga waa soo qaabile walxaal huwa nebigu muntaqacu lawni midabkiisu doorsan yahay nebiga hadda waa la camaajuujiyo waa la legdo waa la qalay oo waxaana malaa'ig baa wadato haddiiba ma aqal ninkan bini aadamka oo kale ta haddiiba arrintii nadaamiyeen bay isku dhejiyeenoo haddiiba arrintii waa biriqsyadaa dadku soo socday hawsha waa la dhamaystir nebigiioo midabkiisu doorsoon yahay ayay u yimaadeen qaala anasun wuxuu yidhi wa kunta anuu waxaan ahaa araa kii arka waagi dambe ahara daalika almiqyadi tolniinkaa raadkiisa fii sadrii baa nebiga ka arki jira nebiga laabtiisa sal alla alay slam meeshii inta la jeexay ay toleen malaa'igtu waagii dambe nebiga calaamadii tolniinka waan dareemi jiray meesha in tad la dilaaciyey in la tolay waa ii muuqan jira rawahu muslimu fi lmicraaj nasalu llaha tawfiiqa amin wallahu aclam marka nebiga dhowr jeer baa la qalay markaani waxa weeye baa la yidhi waa marooyinkii nebiga la qalay mar ka mida iyada iyo marka xaliimatu sacdiya iyo ninkeeda iyo nebiga xaggiisa soo aaday isagoo taagan oo arrinta inta malaa'igtu dhammeeyeen midabkiisu bedel iyagu malaa'igna haddii uma qabaan markaas ma oga wixi arrinta hadday dhacdayna way soo kaxeeyeen waa la soo safreen hooyadiisii dhashay baa loo geeyey yaan layna ku dilin baa layidhi ninkaani wiilkaan aan isdhafin way iska soo kaxeeyey nebigana waa la dahirayy kollay shaydaanku marna xadli kama heleen sababtoo ah ina cibaadiya laysa laka calayhim suldaanu weeyaan marka waagi dambe wuxuu yidhi anas calaamadaasaan arki jir waa markii ugu horraysoo la qalay bay ahayd markaan marar kalea jirayo marka ugu dambaysana habeenkii israha ayay ahay ilaa tan hadda waa isagoo yaro nabiga carruur la cayaaraya isrihii maaha weliba axaadiidta waxaa ku sugan in laga buuxiyo markii nebiga la qalay qalbigiisa iimaanan wa xikmatan xikmad iyo iimaan ayaa looga buuxiyey alfasl الثالث fi akhlaaqi الnabiyi salى اllahu عalيه waslm nabiga akhlaaqdiisa iyo dhaqankiisa laga hadlaya can abi saciidin radi allahu canhu qaala wuxuu yidhi kaana nebiyu wuxuu sala allahu alayh wasalama ashadda mid daran xayaan xishoodka nebigu waa ka xishood badna min alcadraa'i gabar bikaaraayoo fii khidrihaa qolkeeda ku sugan a ayuu kasii xishood badnaa calayhi salaatu wasalaam asturkeeda ku sugan qolka gaarka ay u leedahay wuu kasii xishood badnaa gabar macnaha bikaara ah marka dee gabar qolkeeda ku jidha oo keligeeda dee maba xishood ciday ka xishootaba lama joogto waxay ka dhigan tahay gabadha noocaasoo aan rag arki jirin oo bikaarada oo qolkeeda ku jidha oo nin aysan garanayn oo ajnabiya loo soo geliyey ya nin aysan aqoon loo soo geliyey xishoodka ay xishooto nebi waa kasii xishood badnaa wey ee maaha iyadoo keligeed iska joogta xishooda markaa waaba keligeedba wa kaana nebigu wuxuu ahaa idaa kariha shayan shay hadduu dhibsado ama nacaba carafnaahu fii wejhi wejigiisa kuwa ka gartaan ahaan jirnay wejiga nebigaan ka garan jirin nebigu hadduu shayga dhibsanayo wejigiisaa laga akhrisan jira wa fii riwaayatin lam yakun inabiy nebigu ma ahayn sala allahu calayhi wasalama faaxisha mid isagoo xumaan sameeya nebigu mausan ahayn calayhi salaatu wasalaam hadal xun iyo waxaan nebigu lahayn dabcigiisa ka mid ma ahayn walaa mutafaxishan mid xumaanta iska keenkeenana ma ahayn qaab ahaanna nebigu xumaanba uma lahayn waxaa jira qof shayga aan caadadiis ka mid ahayn laakiin marmar isku khasba oo iska keena iskamana keeni jirin caada ahaan iyo dhaqan ahaanna uma lahayn wa qaala wuxuu nebigu yidhi inna khiyaarakum kuwa idinku wanaagsan axasinukum kuwa idinku wanaagga badan weeyaan akhlaaqan xagga dabeecadda kuwa idinku dabeecad wanaagsan ayaa idinku fiican rawahuma sheekhan wa fii riwaaya kaana rasuululahi waxa sal alla alay slam axsana annaasi dadka kan ugu wanaagsan khuluqan dabeecadda walilbukhaariyi watirmidiy ma caaba nebiy nebiga ilaahay ma ceebayn sala allahu calayhi wasalam dacaaman raashin qaddu weligeed cunada nebiga haddii la keeno wax kama sheeg sheegi jirin dee arkaaqaadna ma ahayne wax kasta ma cuni jirine in ishtahaahu hadduu ishtiheeyo cunada akala waa cuni jir wa ilaa hadduusan ishtihaynna taraka waa iskaga tegi jir ilaa markaa cunada wax ka sheegtid oo dha waxaan cunana maaho raashin maaho kadaa wax ka sheegtid ayadaa waxay gaaraysaa ciddii cunada abudhay marka waxaasna looma baahna ilaahay abuuray bay macnaha taabanaysa arrintu oo nicmaduu ku siiyey aad macnaha ku yastay oo ceebaysay marka nebigu waa dabeecad wanaagsana dadkana kuwa dabeecadda wanaagsan baa ugu fiican dabeecad wanaaggu waxaa la yidhi waa bashaashatul weji wejiga inaad furfudhid dhibaatada ka fulada dhibaatada inaad reebtid badlu nada maalka inaad bixisid wax inaad bixisid saddexdaasaa dabeecad wanaagga lagu tilmaamo waay can cadaain radia allahu canhu qaala wuxuu yidhi qultu waxaan idhi licabdillaahi bni camrin akhbirnii iga waran can sifati rasuulillahi sala allau alay waslam nabiga ilaahay tilmaantiisa fi tawraati tawraadgu tilmaanahay qaala wuxuu yidhi ajal waa kuu sheegayaa nacam haye tilmaantii nebiga tawraad dhexdeeda ilaa cabdillahi bni camar baa wax ka yaqaanee waan sheegayaa yidhi wallaahi inahu nebigu la mawsuufan mid lagu sifeeyey u ahaa fi tawraati tawraad dhexdeeda bibacdi sifatii tilmaantiisa qaarkeed fil qur'aan ugu tilmaana tilmaanta qur-aankaba lagu dhex sheegay hadda qayb ka mid a tawreedna waa ku taal maxaa ku yaallay yaa ayuha nebiy innaa annaga arsalnaaka ku dirnay shaahidan xaalaataha ayaanu ku dirnay mid u markhaanti furaya mu'miniinta gaaladana ku markhaanti kacaya wa mubashiran xaalata mid bishaarayna hayaan ku dirnay wa nadiiran xaalata mid digahaya wa xirzan xaalata xirzi iyo xifdi xirzi sooma taqani xirzi waa xifdi weeyaan lilummiyiina ummiyiinta carab weeyaan nimanka ummiyiintaayoo al ummiyiin waxaa la yidhahdaa man laa yaqra' walaa yaktu qofaan waxna qori karin waxna ari akhrinin waana carab nimanka ayagaa xirzi iyo xifdi baato anta adigu macnaha hadalka iltifaad baa la geliyayoo waxa weeyaan waxaa la isticmaalayaa hadda qaab oo ma garanaysaa khidaab ah anta adigu cabdi addoonkaygii baad wa rasuulii rasuulkayga ayaa tahay samaytuka waxaan kugu magacaabo almutawakil ayaan kugu magacaabay tala saarasha badani ilaahay midka tala saar haye hadalka misna waa la bedelay laysa muusan ahanin nebigaas bifadlin mid fadli oo sayi lkhulq weeye fadligu dabeecad xume maaha nebigu dabeecad xume maaha a mid dabeecad xun maaha walaa kaliidin mid kakanna maaha qof adag oo macnaha kakanna maaha walaa sakhaabin mid ku macnaha qaylo ama cayb badan fi laswaaqi suuqyaasha marka caybadnaa hadda looma jeede waxa weeyaan mid codka kor u qaado oo mid badan iyo mid yartoonna nebigu maaha mid qayliya sakhaab mid qayliya fil aswaaqi suuqyaasha dhexdooda nebigu codka kor uma qaado waay waay walaa yadfacu ma reebo oo ma qaabiliyo bisayi'ati xumaanta asayi'ata sayi'o xumaan xumaan kama horgeeyo wey nebigu haa xumaan haddii lala soo qaabilo xumaan kuma abaalmaryo wey walaa yadfacu ma reebo bisayi'ati sayi'ada asayi'ata sayi'a kale walaakine yacfuu waa iska cafiyaade wayakfiru waa iska dhaafa nebigu calayhi salaatu wasalaam waay qofkii uu macnaha xumaan sameeya uma xumaan sameeyo wey ee waa iska cafiya walan yaqbidahu llahu ilaahay nebiga qibdoon mayo nafta ka qaadi maayo xataa yuqiima ilaahay ilaahay ku ooga bihi nebiga almillata alcawjaa'a diintii macnaha qalloocsaneed ee la qalloociyey alcawjaa diintii qalloocsantay macnaha ee la qalloociyado gaalnimaa lagu qalloociyey iyo asnaam la caabuday xilligii fatrada oo labada nebi udhexaysay ayaa ayaa la qalloociyey ilaa nebigu diintaa toosiyo mar dhimanaya weeyaan waa bishaaro oo maxaa lagu toosinayaa bi an yaquulu inay dhahaan laa ilaaha ila allah ilaa imaa ilaah kale ma jiro wayaftax xataa yaftax ilaahu ilaahay kaga furo bihaa kelimadaas laa ilaaha ila allahu ilaa ilaahay kaga furay acyunan cumya wa aadaanan summa wa quluuban gulfa waa maxay acyunan indho cumyaan oo tiran indho eberah indha aan wax arkin ilaa ilaahay ku fiiqo oo wax ku aragsiiyo waadaanan dhago ilaa ilaahay kaga furahayo sooman oo jufan dhago macnaha aan wax maqlayn oo aan wax ay maqlaysa jirin wa quluuban qalbi alla ilaa ilaah kaga furayo qalbigaasaa qulfan la qafilay oo la khatimay oo aan khayrka maqlayn kuwaas ilaa ilaahay ku furo nebigu dhiman maayo wey kelimatu tawxiidka ilaa ummadda usoo celiyo oo indhihii iyo dhegihii iyo qalbiyaashii wareeray la furo oo xikmad iyo diin laga buuxiyo ilaa intaa laga herayo nebigu ma dhimanayo rawaahu lbukhaariy can jaabirin waxaa laga wariyey radi allahu canhu qaala wuxuu yidhi maa su-ila rasuulu llahi sala allahu aleyh wasalam nebiga ilaahay lama weydiin shay-an shay qadu weligeed oo faqaalo yidhahda markaa laa maya nebi allah waxaasaa lagaa rabaa ama nasiih ama noo yeel oo yidhaahda laa nebigu wax ma diiri jirin weligeed nebiga yaa inta say shay la weydiiyey laa ma dhihin taasa caadaysahay marmar sidii nimanka ashcariyiinta oo kale iyo wuxuusan hayn macnaha arrin jidha mooyaan bale muxuu nebigu samayn jiray in kaana cindahu acda saa'ila shayga hadduu hayo waa u dhiibi jiray kan weydiistay wa ilaa wacadahu bilicdaa'i haddii kale nebigu waa u yaboohi jiray inuu siin doono idaa ataahu lmaalu insha allah nagu soo noqo markay wax noo yimaadaan ayaanu ku siin doonaaye ayuu dhihi jiray wa fii hadaaba yaquulu xasaan xasaankii nabiga shaacirkii gabayaaga wuxuu leeyahy saxaabiga ah radi allahu canhu gabaygaanuu tiriyey maa qaala laa qadu ila fi tashahudihi lowla tashahudu lam tusmac lahu laa laa nebiga haddii ma garanaysaa weligiis laa ma dheheen haddaan laada atixiyaadka ku jirin lowla aan atixiyaadka laada ku jirin laaba lagama maqleen oo dee atixiyaadkii laabaa ku jira ashhadu an laa ilaaha ila allah bay marka leeyahay waxa weeyaan kuwaasaa ku jira lowla tashahud atixiyaad hadduusan jirin lam tusmac lahu lagama maqleen weligiis laa laa laaba maba isticmaali jiray nebigu alayh salaam dhaqankiisa uma badnay can anasin radi allahu canhu ana rajulan baa sa'ala nabiya weydiiyey sala allahu alayh wasalam hanaman ari arigaasoo bayna jabalayni laba buuro dhexdood buuxiye laba buuro dhexdood ari buuxiyo weydiistay nebigu arigaasi wey waa laba gollood iyo dooxada udhaxaysa ari tiradii ka bato fa acdaa nebigu waa siiye oo ninkii iyaho arigi qaada bay waa iska kaxays nebiga arag neef iyo laba iyo ri iisoo qabayo maaha waa xoola tiradii ka batay fa qaala wuxuu yidhi fa ataa qowmu ninkii wuxuu u tegey tolki faqaala wuxuu yidhi ay qoomi ay qoomi yaa qoomi alla tolkayow aslimu war islaama waxbaan soo arkay war islaama diinta qaata fawallaahi baan ku dhaartay ina muxamed muxamed ninka la yidhaha layucdi waxuu bixinaya cadaan siisme iyo bixin maa yaqa siismau bixinaya maa yaqaafu lfaqra faqriba ka cabsan mayo sidii ninaan faqriba ka cabsanayn oo xooluhu inay ka dhammaadaan oo khasnadu ka marata ka cabsanayn siis bixinteed buu iska bixinayaaba ee ee diinta gala waay faqaala anasun baa wuxuu yidhi in kaana rajulu ninku wuxuu ahaan jiray la yuslimu mid islaama maa yuriidu xaaluusan doonaya ila dunya addunya mooyaane islaamnimada inta soo galo xusdhihi jiray nabiga xool xoole kaga qaadata ninkii islaamka soo galo wax siiyaaye waa adduunyo doon famaa yuslimu ma islaami jirin xataa yakuuna alislaamu ilaa islaamku ka noqdo axaba ilayki ninka looga kalgacal badan yahay min addunya adduunyaya wamaa fiiha wax dhexdeeda markuu dhowr beri islaam ahaadana ha dhowta awal islaamnimada wuxuu usoo galay xooladoon markuu yaamo yar islaamnimada ku jirana adduunya oo dhan iyo waxa dhexdeeda isaga wax la siiya iska badaaye waxa weeyaan wuxuu ka jeclaan jiray islaamnimada oo xoolahan iyo qaadashadooda iyo wax la siiya maba kala jeclaynba a islaamnimada qalbiga gelis sidaasaa dhacays hadda ninkan isla wuxuu yidhi tolkiis buu yidhi war islaama waka nebiguna faqri iyo waxaas kama baqay ilaa wixii la bixiya wamaa anfaqtu min shayin fahuwa yukhlifu wahuwa khayru raasiqiin ilaahay baa saa saas ku kuu ballan qaaday wa qaala safwaanu bnu umayata wuxuu yidhi radia allahu canhu wallaahi laqad acdaanii rasuulu llaahi ayaa i siiyey sala allahu alayh wasalam fii xunaynin ma acdaanii wuxuu siiyey buu siiyey ma sheegi karaba laakiin wuxuu siiyey annagaa isloog wuxuu siiyey buu siiyey maxay ahayd waa wax weyn ma wuxuu siiyey unbuu siiyey acdaahu miata min alhanam min an min annacam boqol nicmoo leeyahay boqol neefoo geelu siiyey uma miatan boqol kaloo ugu dar uma miatan boqol kaloo ugu dar saddex boqol ila da nebigu dadka ugu deeq badnaa mogta wax ka deeq badan nebiga lama arag calayhi salatu wasalaam cid ka deeq badan marka ma sheeg sheegi karee wuxuu siiyey unbuu siiyey buu yidhi a maa un baa laga isticmaala wixii laga yaabo cajaa'ib ah a waa madaa iska la iska isticmaala wa inahu nebigu wuxuu siiyey buu nebigu siiyey yidhi walxaal inahu nebiguna la abqadu naas ilay dadka kan loogu nacab yahay uu yahay xaggayga waa nabca nebiga waa nabca marka waxa ay siinaya aad baa nacayb baa qalbiga ugu hayabay famaa barixa kama zuulin nebigu yucdiinii inuu siinayo xataa inahu nebigu la axabu naas u ka noqday dadka kan loogu kalgacal badan yahay ilaya aniga markii dambe dadka isagaan ugu jeclay sabiil rawaahu muslim ujeeddadii lalahaana xoola wax tari mayaane ninku inuu diinta islaamnimada nebiga jeclaaday ahayd oo soo galo rawaahu muslimun hadihi halaaa imaamu muslim ayaa saddexdaba macnaha wariyey way can anasin radi allahu canhu qaala wuxuu yidhi kaana rasuulu llahi wa sal lay slam axsana naas dadka kan ugu wanaagsan wa kaana wuxuu ajwada naas dadka kan ugu deeq badan wa kaana nebi wuxuu ashjacal naas dadka kan ugu geesisan geesinimadaa tusaale lagaa siiyey walaqad xaqiiqee fazica ahlulmadiina reer madiina ayaa argagaxay daata leylatin habeen col baa magaalada soo duldegay iyo ciidan baa soo gelaya iyo waxbaa la yidhi cadowgii baayo faindalaqa naasun dad baa aadeen qibalo sawti codku meeshu ka yara la yidhi ciidan baa soo socday meesha laga yidhi oo laga baqaya baa dadhaade fa talaqaahumu nebi nebigii baaba la kulmay sala raajican xaalaya kii soo noqday dadkaanoo dhan nebigu intaba ka hormaray iyago aan ogeyn keligii isagoaan ciidanka xisan buuba dadkii wax loo dadkiioo sii socda ka hor yimi meeshii cabsida laga sheego ka yimi muxuu yidhi marka wa kaana wuxuu ahaa nebigu sabaqahum kii uga hormaraba ila sawti codku meeshu wax laga maqlay sharqanta oo codka laga baqayay waaba uga hormaray nebigu nebigii baa ka horyimid walxaaligu nebiguna calaa farasin faras dusha u saaraya faraskaasoo curyin cad leedaa macnaa cadiir oo aan waxba saarnayn macnaha aan wax reeriyaah ama magaranaysaa waxba lahayn kooro ah oo faras qaawanah baa curyi loo isticmaalaa faraskaasoo liabidalxata u sugnaa faraskaasoo fi maya liabidalxata u sugnaa ayaa nebigu dadkii kaga horyimid fii cunuqi nabli quntiisana aseefu seef baa surnayd soo seef halkaa ugu suran tahay soona hubiyey in meesha wax ka jiraan aaggii o dhan ka yimid buu soo noqday walxaal huwa nebigu yaquulu leeyahy dadkii ka hor yimid lam lam turaacuu lam turaacuu laydinma argagaxgelin laydinma argagaxgelin waxba ma jiraan weeyaan wixii waa soo ogaanoo anaa argayo dhan soo hubiyo been weeyaan wax- wax cadowa oo meesha degan ama inoo dul degan ma jiraan lam turaacuu lam turaacuu wakaas Har- iyo hargagixnina weeyaan laydinma argagaxgelin rawaahu sheekh geesinimadii nebigu weeyaan bay tilmaamtu faraskan waxaa la yidhi manduub baa la dhihi jiray magaciiso faras gaabiya ayuu ahaa mar allaale markuu nebigu saa u taabtoo fuulay buu noqday faraska ugu dheereeya markaasuu inta dadkii oo dhan dhaafay oo soo hubiyey buu misna ka hor yimid calayhi salaatu wasalaam wacanhu qaala wuxuu yidhi lamaa qadima nabiy sal l sl nebi ilahi markuu soo galay almadiina akhada abu dalxata ayaa biyadii gacantayda qabtay faindalaqa bi ilaa rasuulilah rasuulka ilaahi baa xaggiisa ila aaday sal l sl anas weeyaan hooyadii buu qabaa abu dalxa nebigu ii kaxiyey faqaala wuxuu yidhi yaa rasuul allah ina anasan anas hulaaman waa wiil kayisun oo dhug dhug dhug badan aa wiil caqli badan wey ee falyakdumka ha kuu khidmeeyo qaala wuxuu yidhi anas faqadamtu nebigu waa u khidmeeyey fi safari safar iyo walxadari nagaari cashra siniina toban sana u shaqaynay wallaahi maa qaala lii nebi ima dhihin lishayin shay oo sanactu aan sameeyey lima sanacta haadaa maxaa kan ugu samaysay hakadaa sidaa waxaan nebigu sameeyey weligii ma dhihin maxaa saa ugu samaysay walaa lishayin shay oo lam asnac aanan samaynna ima dhihin lima lam tasnac haadaa waxaan maxaadan ugu samayn hakadaa sidaas wax aanan samaynna weligii ima dhihin maxaa waxaan ma garanaysaa lima lam tasnac maxaadan ugu samayn haadaa shaygan hakada sida waxaanan samayna nebigu ima dhihin maxaadan shaygaa saa ugu samayn weyd waxaan sameeyeyna ima dhihin maxaa sidaan ugu samays rawaa alarbaca oo maxay tahay anas horta aabihi baa dhintay isagoo yar waa yara hooyadiis baa waxaa guursaday abi dalxa madiinaa la yimi abu dalxa iyo xaaskiisa waxay garteen anas inuu nebiga u shaqeeyo oo halkaa wax ka barto oo ma garanaysaa hooyadiis iyo aab- een aabe- een abidalxaa qabana arrintaa ay u noqoto khadwa ay nebiga agtiisa calayhi salaatu wasalaam ay geysteen calaa kullin nebigu marna ima bushin buu yidhi haddaan sameeyo iyo haddaan ka tagaba sababtu waa maxay lianna anasan baa kaana caaqila anas wuxuu ahaa nin caqli badanoo yadacu shay-a fii maxalli shay kasta meesha munaasabkaaba dejin jira falaa wajha lilow marka wax lagu canaanta maba jiraan wixii la raba in laga tagana waa ka tegi jiray wixii la raba in la sameeyana waa samayn jiray ama nebiga wuxuu ahaa inuu u- kii u arka dee faacilku shay kastaaba inuu ilaahay yahay markaa nebigu wixii dhaca wuxuu iska dhihi jiray faraha ka qaadi jiray labadaba waa dhici karta wacanhu qaala kaana rasuulullaahi wacala sal alla alay wasalam min axsani nnaasi dadka kan ugu wanaagga badan khuluqan dabeecadda faarsalanii yowma nebigu maalin buu i diray lixaajatin dan buu ii diray faqultu lahu nebigu waxaan ku idhi wallaahi la adhab inaan aaday nebi allow meesha ii didhay aadi mayo wallaahi la adhabda nebigu ninka wa- saxaabigan waxba uma qaban haa kow wa fii nafsi markaan leeyahay wallaahi aadi mayana naftayda waxaa ku sugnayd an adhaba inaan aado limaa sheega amaranii u amray bihi maagaba rasulah sal nebiga ilahi wuxuu ii diray inaan aadaan qalbiga ku haysaa af ahaanna waxaan ka idhi wallaahi aadi mayo oo dadka yaraa dee wiil iska yarbaxay carruurta iyo aadi mayo ku dhahayaan hadhowna sheegi waa aadayaan fakharajtu waa baxa hawshii baan aad xataa amura ilaa aan maray calaa sibyaanin carruur yaryar walxaalum iyagu yalcabuuna carruurtaa yaryar cayaarayaan fii suuqi suuqa dhexdiisa carruurtii buu iskala cayaar faidan rasuululahi rasuulka ilaahi sal alay slam anoo la cayaaraya qad qabada waa isagoo qabtay biqafaaya jeegadayda min waraa'i gadaasheeda nebigii baa iga gadaal yimid anaa u jeeda carruus kala cayaaraya hawlna waa ii diray oo nebigu jeegada saa ii qabtay gadaal fa nadartu ilayhi nebigaan firshi walxalwa nebigu yadxaku oo qoslay haa nebigu canaan iyo dil iyo ul iyo maya waxba laguma samayn faqaala wuxuu yidhi nebigu yaa unays wariya anas yarow haa qaabka loola hadlaa anas buu magacu ahaa waa la taskiirinaya unays haa anas yarow adahabta maadi xaytu meesha amartuka aan ku amray meeshaan kuu diray maad qultu waxaan idhi nacam ana anigu adhabu waan aada yaa rasuulallah haddaanu socda fadahabtu waa tegeen meeshii baan aad rawahu muslim wa abu daawuud waay wacanhu qaala wuxuu yidhi maa ra'aytu ma arag waa anas ilaa cid ka badisa nebiga ma laho dad ahoo maaragtay xadiitan badan ama anas baa warinaya wa canhu daan baa lahaynaya intaan soo marnay gadaal fiiri wa canhu qaala wuxuu yidhi maa ra'aytu ma arag axadan oo arxamo uga naxariisasho badan bilciyaali carruurta min rasuulilah rasuulka ilah ciyaal waa carabi Carruur- ay- ciyaal wax uga naxariisasho badan nebiga ma arag salaas qaala wuxuu yidhi nebigu qaala wuxuu yidhi waxaan leeyahay anas kaana ibraahim wuxuu ahaa mustardacan mid loo nuugma dalbo kaana ibraahim waxau ahaa oo nebigaa dhala ibraahim mustardacan mid looga nugma dalba lahu ibraahiimka fii cawaali lmadiina madiina tuulooyinkeeda madiine korkeeda meelaha kore oo madiine cawaalideeda ah ayaa ibraahiimkan oo wiilkii nebiga ah looga nuugma dalbo islaama islaan joogtaan nuujin jiday fa kaana wuxuu ahaa nebigu yandaliqu kii taga walxaal naxnu anaguna macahu nebigu maciisaanahay nebigan raaci jir fayadkhulu wuxuu geli jiray albeyta guriga gurigii lgu reerkii ibraahim la noolaayoo naaska islaantii nuujinaysa gurigeen ayaa nebigu gelay wa inahu gurigaasna la yuddakhanu la qiicinayo guriga qiic baaba ka baxayaba qiic waa maxay wa kaana wuxuu ahaa di'ruhu aabaridacis ibraahimkan nebigu dhalay islaanta nuujinaysa ninkii qabay oo xagga aabbaha dee xagga nugmada aabba uga ah di'ri kaasaa la dhahaa baaqaynan wuxuu ahaa mid bir tumaa oo tumaa lah oo bilaha tuma marka dee qof meel bira lagu tumayana buufin iyo waxbaa la qiicinaya iyo biro la kululaynaya iyo kuwo la dubaynaya iyo qiicaa waxa la buufinaya gurigo dhan qiic baa ka baxay meelaha lagu tuma waarate fa yaakuduhu nebigu inta gurigaa qiicaya gala buu ibraahim soo qaban jira soo carruurta u jecelaya nebigu fa yuqabiluhu nebigu ibraahim baa dhukanay uma yarjicu waa noqonay falamaa tuwafiya ibraahim haddii la oofsaday qaala rasuulullaahi baa yidhi sal ly sl inna ibraahim ibnii wiilkaygi weeyaan ee ogaada wa inahu ibraahim maanta waa dhintay fi sadyi fii wati fii zamani sadyi xilligii nuugmada isagoo labadii sanoo ilmaha la nuujin jiray aan dhammaysan baa ibraahim dhintay wey saqiir wa ina lahu ibraahim waxaa u ahaaday ladi'rayni laba hooye nuugmo laba nuujiyayaalah kuwaasoo tukamilaani u kaamil yeeli doona radaacu nugmadiisa filjannati jannada dhexdeeda laba islaamood baa jannada ku nuujin doona intii bilood u dhimanayd nugmada toddoba-iyo toban bilood meelahaasuu marayey markaa bilaha u harsanaa jannadaa loogu dhammaystirayaa wey di'rayn murdicatayn weeyaan di'riga dumarkiina waa loo isticmaalaya kuwaas fa kaana yudlaqu addi'ru waxaa lagu idlaaqaa islaanta wax nuujisay ninkeeda waxaa kaloo lagu idlaaqaa calaa nafsi lmurdaca tan wax nuujinaysa lafteeda labadaba loo isticmaala hadda xadiidka laftiisaba ka arkaysaanba saasaa marka naxariistiisa u badnay wa canhu anaski qaala wuxuu yidhi laqad ra'aytu ibraahim baan arkay walxaal huwa ibraahimna yakiidu uu deeqayo binafsihi naftiisa u deeqahayo bayna yaday rasuulilahi rasuulka ilahi hortiisa sal alla alay slam macnaha ibraahim waa wiilka nebiga iyadoo nafta kasii dhacayso xaalatu nasci marka qofka nafta laga qaadayo xaaladdaa isagoo ku sugan yaa oo nafta deeqaya deeqid maxaa la yidhahdaa waxaad iska adigu bixisay marka waxay ka dhiganta qofku markay nafta kasii dhacayso wuxuu qofku inta naftii isagu deeqo ku tabarucay iska soo qabtay yidhi iga hooya nafta malaa'iga iga qabto oo kale isagoo nafta saa u deeqaya macnaha nafta kasii dhacaysa wey fa damacat waxaa shubantay caynaahu nabiga labadiisa indhood waa ilmeeyeen ilmaa ka timid ila qofku marka nafta kasii dhacayso isbedelsa faqaala wuxuu yidhi nabigu tadmacu caynu ishu waa ilmaynaysaa wayaxzanu lqalbu qalbiguna waa tiiraanyoonaya oo dhimashadaas qofka baa loo naxayaa loo ilmaynaya walaa naquulu mana ku qowlayno ilaa maa yardaa rabbunaa rabbigay wax rido gelinaya mooyaan yardaa rabbunaa rabbigay wax ka raaliya wallaahi yaa ibraahima ibraahimow inaa anagu bika adiga lamaxzunuuna kuwa macnaha u tiiraanyaysan baan kuwa loo murugeliyey macnaha faaruqida aad naga tegayso aad dhimanaysid aad baan uga naxsanna rawaahu rawaahuma alarbacatu markaas qaylada la diiday iyo int oohinta ilmada lama diidana sideedaba qof haddii dhibaata ku timaado qaylada iyo wareerka iyo hoogga iyo waxaas baa la diidan yahay waxaanu qaala wuxuu yidhi kaana lirasuulillaahi waxau aha sal alla alay waslam xaadin mid heesa geela ku heesi jir macnaha kaasoo xasanu sawta codkiisu wanaagsan yahay dadka xoolaha ku heesaa kale cod fiican ma ismu magaciisa waxaa la dhihi jiray anjashatu addoomba anjasha la dhihi jiray geela iyo marka dumarka xaasaska nebiga la saaro ayuu raaci jiray oo macnaha kaxayn jiray oo ku heesi jiray geelana markii loo tiriyo heesaha xoolaha marka loo heeso dee socodkay si fiican ta ula qabsato isdaba gasho si cajaa'iba xoolaha dadka geelaya yaqaan baa garanaya ayaa macnaha biyaha iyo waa cabaya oo waa soconaya oo waa daaqaya oka famara calayhi waxaa soo maray anjasha annabiyu baa soo maray sidaas walcalow anjasha iyo suuqa u kaxaynaya alibila geeli bizawjaati xaasaska u ka kaxaynaya xaasaska adaahiraati daahiraadka xaasaska nabiga geela saaran geela dha- caadigaayo irmaan ama dhadig baa la fuuli jiray in la fuulana waa la ogoli oo la iska rarto soomaalidu mid awrta un keliya isticmaalaan faqaala lahu nebigu wuxuu ku yidhi anjashihii ruwaydan tartiib geela u kaxee yaa anjashatu anjashow laa tagsir ha jejebinin alqawaariira quraaradaha dhalooyinka ha jebin rawahu sheekhaan quraaradaha waxa dhala laga soo qaadaya waxa weeyaan xaasaskaa lagu shabahaya geel haddaa dhab ugu haysto saa u kaxaysid dee waa dheeraynaya mugta marka dhalooyin baa saarane quraaradaha ha jejebin Ah, dumarkiiba waxaa lagu shabahayaa dhalo ama quraarad xagga ma garanaysaa een, een, quraaraddu say haddiiba u jabto ama daciif u tahay saas oo kale baa dumarkii laga soo dhigaya Een, marka ma awoodaan wey deg degaan tartiib u kaxee weeyaan wacanhu qaala wuxuu yidhi kaana rasuulullahi wa sal lay slam idaa salla alghadaata aroorta hadduu tukado salaada subax jaa-a waxaa imaan jiray khadamulmadiinati madiine khaadimiinteeda shaqaalaha iyo addoommada waxay la imaanayaan biaaniyatin weelashooda fiihaa weelasha dhexdoodana almaau biyaha ku jira biyaha ku jira qabow fa fa biyaha nabiga lasoo agdhoobaya famaa yu'taa loolama imaanay nebiga bi'inaayin weel ilaa qamasa yadow gacantuusa u gelin jira weel kastoo biyo ku jira loo keeno gacanta u dari jira nebigu fa rubbamaa jaa-u inay la yimaadaan baa la arkayey khudamadaas biyaha inay la yimaadaan fi lkhadaati aroor albaaridati ee qabow subax aad u qabow madiina waa meel aad u qabow mararka qaarkood oo qofku jarceeyo xataa xajkii hadda markaad tagtay oo ma garanaysaa aadan awood u lahayn xataa in ama marmarka qaarkood socotid ama ma garanaysaa aad meel u qabow wey maalin subax aad u qabow ilaa waa lagu leeyahay madiina dhibaatooyinkeeda qofku ka sabradaas waa ka mid dad baa qabow waa kaliya uga carara Een, rob baa meelsa inuu daay markaasaa subax qabow bay marmarkeen imaanayaan fa yaqmisu yadow gacantiisa nebigu gelinaya fiiha biyo qabowga aan biyaba la taaban karin nebigu dhaqan wanaagis gacantu u gelinaya horta maxaa weelashaan biyuhu ku jiraan loo keenaya keliyaba waxay doonayaan nebigu inuu gacanta u gasho yatabarakuuna bihi waa barakaysanaya markaasaa nebigu ka yeelaya qofkii weel la yimaado gacantaa loo gelinaya biyaha jirka nebiga taabtay la tegayaan iyagu qabow kasoo daran gacantu u gelinaya qabow ma dhahaya nebigu gelin maayo wacanhu qaala wuxuu yidhi laqad ra'aytu rasuula allahi baa arka sal alay slam walxal alxallaaqu tima xiiraha rayslaha midka timaha xiira yaxliquhu nebiga u xiiraayo wa adaafa bihi ayna dawaafeen asxaabi nebiga asxaabtiisa ay dawaaf macnaa hareereeyeen dawaaf maxaa la yidhaha saxaabadii baa nebiga loo xiiraya dhinacyada saas suwarkaayo suwar kale maahee famaa yuriiduuna doonmayaan saxaabadu an taqaca inay dhacdo shacratun xabad tima ilaa fii yaddi rajulin nin gacanta mooyaan timaha la xiirayo xabad kastoo tina nin baa gacanta u horsanaya ha gacanay u horsanaya dhulka uma ogola waa maxay tan waxa weeyaan iyaduna ujeeddada laga leeyahay waa nebigay timihiisa barakaysanaya markii xajka u xiiranayay iyo marar badan waa nebiga soo mar fa fiihi wamaa qablahu xadiidkan iyo xadiidka ka horeeyo biyaha la barakaysanayay waxaa ku ka- ku sugan jawaazu tabaruk barakaysi inuu bannaan yahay biaahaari saaxib dadka wanaagsan raadadkooda in la barakayso tintoodii iyo biyahoodii iyo waxaa Een, nasalullaha an yaxshuranaa fii zumratihim aamiin marka waxa weeyaan een, haddii een, nebiga dee qofkii cilmi le isagu maba diidan in la barakayso ciddii ka soo hadhayna dee cid diidaysa ma jidha baa laleeyahay waxa nebiga ku khaas yeela arrintan ma jidha ciddii dhahda nebiga khaas ku ahaydna dee waxaa laga doonayaa caddayn wacanhu waxaa laga wariya an amra'atan islaan islaantaasoo kaana fii caqliha shay caqligeeda dhiman ku ji- ku jiro xoogaa islaan caqli dhiman caqligeeda nusqaansan yahay umusafar iyo waxbaa la dhihi jiray khadiija maashido u ahayd islaantaas an amra'atan baa kaana waxaa fii caqliha shay-un ba ahaa caqligeeda waxbaa nusqaan baa ku jira faqaala waxay tiri yaa rasuulallah ina lii aniga waxay ahaaday ilayka xaggaada xaajatan dan nabiga waxay tihi dan baan kaa leeha faqaala wuxuu yidhi nebigu yaa uma fulaan uma fulaanay undurii fiiri aya sikak waddooyinka tii ka oo shi'ta aad doontid waddadaad doontid inaan kula istaago soo fiiri xataa aqdiya laka ilaahan kaaga gudo laki adiga xaajatiki dantaada meel allaale dariiq aragtay inaan kula istaago baan kula istaagay gabarba caqli dhiman buu raacay iyo waxaasee nebigu ma leh kaamil iyo naaqis rag iyo dumar waa la istaagayaa nebigu fakhala'a macahaa nebigu gabadhaa maceedii waa la khaali noqday fii bacdi duruqi waddooyinka qaarkoodba kula cidlaystay xataa faraqat min xaajata ilaahay danteeda dhammaysatay dantay nebiga ka lahayd ilahay ka dhamaysatay nebigu u dhameeyey rawaahu muslimun hadihi alaaa can caaishata waxaa laga wariyey radi allahu canha qaalad waxay tihi maa khuyira rasuululahi rasuulka ilaahi lama doorgelin sal alla alay waslam bayna amrayni laba amar dhexdood labadaasoo axadumaa midkood aysaru ka fudud yahay min alaakhari kan kale laba shay oo midi fudud yahay nebiga lama doorgelinayo ila khtaara aysarahuma wuxuu dooranaya kan fudud calayhi salaatu wasalaam kan fudud cibaadada aad aada ugu dadaashid iyo si dhexdhexaad aad ula timaad hay kaas fudud baa nebigu qaadanaya can caaishata radiaysar maa lam yakun isman hadduusan dembi ahayn fa in kaana isman dembi hadduu yahay kaana nebi wuxuu abcad annaas dadka kan ugu fogaanshaha badan minhu amarka xaggiis waman taqama rasuulahi sal sl nebi ilaahi ma argoosan linafsihi naftiisa uma argoyn ilaa an tuntahaka in la qarariyo oo la dilaaciyo mooyaane lagu xadgudbo xurmatullahi ilaahay xurmadiisa caza wajal rawahu alaa ilaahay xurmadii wuxuu xarimay qof dhex galay nebigu inuu wax ka goynayo mooyaane isaga wax lagu yihi ama la yeelay weligeed nebigu uma argoosan waay sidii nebigu ninkii cabdullaahi ibna khadal ahaa hala dilo yiri nebigu caayi jir ilaahay xurmadiisa darteed baa loo dilay cuqbata bnu abi mucaad kii nebiga mandheerta saaray xurmadii ilaahay dad qarariyey hala dila la yidhi laakiin naftiisa uma argoynay nebigu wa canha qaala waxay tiri maa daraba rasuulahi sal l sl nebi ilaahay ma garaacin shay-an shayqadu weligeed biyaddi gacantiisa weligeed nebigu gacantiisa wax kuma qof kuma dilin macnaa kuma garaacin hal nin buu nebigu weligii dilay baa la yidhi walamra'atan islaanna nebigu ma dilin walaa khaadiman khaadimna ma garaacin ilaa an yujaahida inuu jihaadaya fii sabiili illaahi waddada ilahay mooya wamaa niyalan lama gaarin minhu nebiga xaggiisa shay-un shay lama gaarsin qad horay weligeed wax lama gaarsin fa yantaqima markaa u ka argooso min saaxibii saaxiibkii gaarsiiyey ilaa an tuntahaka shay-un shay in la qarariyo la jeexo mooyaane oo min maxaarim illahi ilahay maxaarimtiisa ka mida oo fa yantaqima markaa u argoyo lilahi ilahay darti caza wajal ilahay dartii bay taasna ahayd ee naftiisa maaha rawaahu muslimun wa abu daawuud ayaa xadiidka warinaya way iska dhaafi jira nebi wa canhaa qaalad waxay tihi sanaca rasuulu llaahi sala allahu alay wasalam amran nebigu amar buu sameeyey fatarakhasa fii dhexdiisi waa ruqsaystay oo waxa weeyaan waa iska daayay arrintu waxay ahayd habeenkii nebiga qiyaamuleylka ayuu iska daayey habeenkoo dhan inuu taagnaado ilaa qumileyla ilaa qaliila waa iska daayey ilaa bisha ramadaan mooyaan iyada waa la soo jeeday markay intaasi dhacday fa balaqa naasan dad waxaa gaaray min asxaabi ka mid a arrintaas nebigu in iska dayay qiyaamuleylka habeenka ramadaan mooyaane fa karihuu iyagii way naceen oo watanazahu canhu waa iska nasaheen maya maya bay dheheen oo annagu ku dayan mayna nebiga tanazahu canhu fa balaqahu daalika nebiga arrinkaasa soo gaadha rag saxaabaha inay awal inta dheheen nebiga cibaadadiisa aan soo baarin markii loo sheegay oo raggii soo noqday ninba hadal uu yidhi xaggee nebiga kaga dayanaynaa aniga mayaa habeenoo dhan waa taagnaan mid kale maalinoo dhan waa somanaan arrimo noocaas mid kale weligii guursan mayo ayaa nebigu wuxuu yidhi arrinta haddii gaadha faqaama nebigu waa kacay khadiiban xaliya mid khudbaynay faqala wuxuu yidhi maa baalu rijaalin qaabkaasa ragga loola hadlaa maa baalu rijaalin rag xaalkood waa maxay balaqahum ou ka soo gaaraya canii aniga xaggayga amrun amar ka soo gaaraya amarkaasoo tarakhasu fii aan dhexdiisa ruqsayso iskaga tegey oo fakariyuhu iyagii nacaya amarkii watanazahan iska nazahayo iska hufaya fa wallaahi laana aniga la'ana anigu aclamuhum kan ugu yaqaanaanahay bilah weligood ha cibaadayse har iyo hameen ha taagnaaday anaa ilaahay ugu badya wa ashadum kooda ugu daran baan ahay yaa lahu lilah khashyatan xagga cabsida ilaahay xaggii cabsi ahna anaa ugu badan weeyaan rawaahu muslim oo cid iga cabsi badan weligood iga cabsi badan maya ee waxaan sameeyey waa inay sameeyaan wey waxaan sameeyey waa inay sameeyaan shufqatu nabiyi sala allahu alay waslam cala alumma naxariista nebiga ummadda u naxariisanayay qaala allahu tacaala ilaahay wuxuu yidhi laqad jaa'akum xaqiiq ahaan waxaa idin yimid rasuulun rasuul weyn oo min anfusikum naftiina xaggiisa ka aado ka dhasha kaasoo casiizun calayhi dushiisa ay ku adag tahay maa canidtum canatakum mashaqadiinna iyo dhibtiinnu ay nebiga dhibayso kaasoo xariisun calaykum dushiinna ku dadaalaya bilmu'miniinana ama ra'uufun urtu- ur turid badan bilmu'miniina raxiimun u naxariisasho badan sadaqa allahu alcadiim can abi hurayrata radia allahu canhu can nabiy sala alla alay slam qaala nabi wuxu uhi likulli nabiyin nebi kasta dacwatun alla bari baa usugnaaday mustajaabatan la ajiibu dacwo waa duco nebi kasta waxaa la yidhi duco maqbuulaa baa leedahay fatacajala kullu nabiyin nebi kasta waa hormarsaday dacwatu ducadiis ilaahay macnaha uu yidhi waa ka aqbalay caynta shayga ay weydiisataan ku siinaya nebi kasta waa hormarsaday wa inii anigu ikhtabaatu dacwatii ducadeyda waa kaysaday waa dib baan u dhigtay sababtoo ah shafaacatan liajli shafaaca ergeyn darteed liummatii ummadayda aan u ergeeyey yowma alqiyaama anigu ummadayda aan u dibdhigay fa hiya shafaacadu naa'ilatu mid gaaraysa weeye in shaa allahu ilaahay hadduu doono man maata qofkii dhinto oo min ummati ka mida laa yushriku billahi shayan xaalis ilahay waxba ugu shariig yeelin rawahu shaykhu tirmidi qof kastoo aan ilaahay u shariig yeelin ayay gaaraysaa ducadaas iyadaa ay weeyaan nebi nuux masalan waa duceeyey ummaddii waa habaaray nebi muuse sidoo kale waxa weye nebigeenu laakiin naxariistiisa darteed waa dib dhigtay can cabdillahi bni camr radi allahu canhu ana nabiya sala allahu alay waslam talaa wuxuu akhriyay nebigu qowl allahi caza wajalla ilahay oraahdiisii fii ibraahim ibraahim sha'nigiisa dhexdiisa ilaahay uu ka yidhi rabbi rabbigayow inahunna asnaamtu adlalna waxay dhumiyeen kaiiran wax badanoo min annaasi ka mid a faman tamacani ilaahu kii raaca oo ummadda ka mid a fa inahu mina anu iga midi waman casaani kii caasiya fa innaka hadda adbah kafuurun dhaafid badane nax- raxiimu naxariisasho badan baad saasuu ku hadla aday kuu taal wey saa ka yeelisa wa qaala ciisa ciisana wuxuu yidhi calayhi salaam in tucadibhum haddaa cadaabtid ummadda fa innahum iyagu cibaaduka hadda waa addoommadaada ilah kuguma hayso wa in takfir lahum haddaa u dhaaftidna fa innaka adigu anta adigu alcasiizu alla qaalib ata alxakiim labadaa nebi hadalladoodii baa nebigu akhri farafaca yaday labadiisa gacanood buu nebigu kor u qaad wa qaala wuxuu yidhi allaahuma ummatii ummatii ilaahay ummadayda ummadayda waa ka duwan yihiin nebiyada hore bakaa nebigu waa oy faqaala allahu caza wajal ilahi wuxuu yidhi yaa jibriil idhab ilaa um- ilaa maxamed ored maxamed togo ka ooyaye wa rabbuka rabbigaana aclamu kii kaaga ogaal badan wey fasalhu weydii maxamed maa yubkiika maxaa kaa ohinaya dheh faataahu jibriil baa u yimid calayhi salaam fasa'alahu nebigu weydiiyey faakbarahu wuxuu u sheegay rasuul lah sal ly slam bimaa qaala wuxa uu yidhiyo labada nebi hadalkooda uu soo akhriyey aya uu sheegay walxaal huwa aclamu ugu ogaal badan yahay jibriilku ilaahay baa la soogeysiiyey faqaala allah ilaahay wuxuu yidhi yaa jibriil idhab ilaa maxamed orowt آه. يا جبريل اذهب إلى محمد فقل واحد هذا إنا أنه سنرضيك وكورا لقلين دونا في أمتك أمت هذا وكورا لقلينينا ولا نسوءك كو حمين مين كو مرب قلين مين أمت هذا وكورا لقلين دونا سيارالك تاي أيهم أمولينا أمت كو حمين مين واخ waa bishaaro weyn baa li ummaddan maxamediyada ay leedahay can abi hurayrata radi allahu canhu can can abi muuse radi allahu canhu can nabiy sala allahu alay slam qaala nabi wuxuu yidhi in allaha ilaahi tacaala sareey idaa araada hadduu doono raxmata ummatin ummadu naxariisashadeed oo min cibaadihi umaddoomadiisa ka mid a qabada nebiyaha ilaahay ummadda nebigeeda oo qibdooda oo dila qablahaa ummadda ka hor haddii ilaahay doonayo ummadda inuu u naxariiso nebigaa marka hore nafta laga qaada ummaddiiyo joogta fajacala ilaahay wuxuu ka yeelaa hu nebigaa dhintay lahaa ummadda faradan ceelalyayo waslafan horumar beena yadayha ummadda horteeda waidaa araada ilahay hadduu doono halakata ummatin ummad halaageedna cadabaha ilahay ummadda waa cadaaba walxal nebiyuha nebigeeda xayun noli nebigoo nool baa nafta laga qaada nebigoo nool baa ummadda la halaagaa fa ahlaka ilahay ummadda waa halaagaa walxal huwa nebigu yanduru saa u fiirinayo halaagga ummadda ku dhacay fa aqara caynahu ilaahay ishiisa ayuu qaboojiya bihalakatiha ummadda halaagideeda xiina kadabuuhu markay beeniyeen oo wacasow amrihu amarkiisa ay caasiyeen ummadihii hore nebigooday dhex taagan ayaa la halaagi jiray innaga laakiin ummaddiiyo jidha ayaa nebigi ilaahay oobsaday waa bishaaro weyn nebi nuux fircoon muuse ya qaabkaasaa loola tacamulaya wallahu subxaana wa tacala aclam